bismillahi raxmaani raxiim marka waxaan aragta maeraan horta iskoor ahaan iskooradii oo madaxweyneyaalka isu ku horeeyay runtii iskoor ahaan ku safar baday muddada yaroo gaabano dhowrka biloode yani safaradiis iyo ku safar badan baan madaxweyneyaalkii kala hore marka runtii way caadi lahaada jirtay madaxweyneyaalka oo la dooraday wadankuba in safarada oo dibadda iyo ka maraayano cilaaqaadka oo international community iyo dawlado caalamka ah xiriirshan ku weydiiyaan laakiin problemkan queen oo jara wadankan walawaha war ku qabasho gudaha waaye markaan horeyto suusamana hela at least daatooyinka filan wadanka gudaha jay walaalo ku qabalo laakiin markiiba maan madaxweyneyaalka xooga saareen intiyo banaanka bahan oo cilaaqaadka oo dunidayo laleeyin waxay jiraan marka wal caade ah oo madaxweyneyaalka kale isku kugadiisinyin mae laakiin iskor ahaan way kaalase in safarada inka badanaay madaxweyneyaalka markay safar badanaay hadda muddada gaaban intuu sheegay runtiina natiijadii oo lalay la ogaado kore safaradaas intiyo miri dalaan muddada gaaban oo lixda bilooda ee horeysa sidii maalin safaradaas miri dhaliyaano warqabadkan lakooya ama kala fashil reednanka naga laakiin saadaa la guud runtii may la dareemo haya wadankan in maaragna hordhagaag badan lunku filo hayna wadankan may la dareemayo dibudhac badan kooyi doono waayo walyaabo badan oo soomaalida mahaytuusada badana hakee liidi oo lukuyaaba laakiin soomaalida badanaaba maxaan u jeelin midnimada iyo horusocodka mahaytuusa wadaninimo in soomaali midnagata wal wada jeli laakiin wali waa ma arrintaas ka aalase marba in maaragna dad arrimoogaasa kula jeedaan maaragna markasta hagardaameyaan arrintaas marka run ahaantii meel saadaaliyo kore laakiin sadaal badan she yani sida hadda maaragna indhalgaradka badan sho ifkulayaan waliba hor horumar badan okay okay marka professor novosi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waktigii u sahaay siyaasiyiinta soomaaliyeed oo in badan la socday xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan xukuumaddii dowladda iska horeysay xasan sheekh maxamuud isagoo ka eedaya jiri ama ka dhaleecay jiri safarada idkan far badan marka dadka qaar weerayna ini safaradaasay soo ogaaday farmaajo nilan kumaarana marka hadda mayl era korusani laka tilmaami karo safaradan muddadan gaaban dheeraaday ma qofki ilaa horta walawaa markiisa kursiga qabada ya walaa musa sheegay walamada habaayaan marka runtii wala iska eeday ka siyaasad ahaan wala iska eeday horta safar badan iyo iyo mahaykiisa me wala iska eeday wali nagadaase hulqabad la-aan bulshada wala iyo maarna adeeg iyo sugaasi iyo wadanka talaabaqaadka laku sugo laku qabad waayo safaray hadda badan yihin laakiin way ka eedayen yani at least lixda bilood oo ka horeysa may safareed u miradal ay seenayn yani kulisho kusameeyeen safaro badan shoo banaanka lankooda bahaw laakiin way ka aadatay wadanku guurguudaay marba marxalad haroogi marka lixda bilood way la kaqiimayay kore xukuumadan cusub oo maarna khayre hogaamiyohay iyo farmaajo runtii hogaamintii oo runtii may ka aadatay lunkuwada heri in laku filo hayo soomaalida wal oo isbedel eh muuqdo talaabaqaad oo horumar leh marka safarada runtii dhaliil managa ka korta laakiin iskoor ahaan lelan fiiriyo intiyo in walbadan laakiin managa ka korta wal oo nanka la kaqiimay may intan safar bay marka safare way mar walba ka tacalluqana hadba shaqada qobashadii laakiin sida gaawin sheegay waa ku qobashada wadankan gudaashay yani runtii cilaaqaadka oo oo soomaalida iyo lalato wadame jiraanka ee wadame maaragna caalamka eh runtii wal xadidan waayo oo runtiina maaragna meelkiina marka madaxweynaha cusub intii maaragna hushiina balmarshihaas ku gada caalamkii ballanqaadyadii horena maaragna hadii laku bedeli karo laku bedel iyo iyo heshiisyadii la wada galay hadii iyo maaragna wal saxayay marka runtii cilaaqaadka oo arrimo dibadda wal muhiim e waaye runtiina laakiin may Okay.
ninkaas qiimadiia nagada gortee markii barofesor la arag eh, dadka qaar wali isleena barofesor ini eh, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya lan aragi qof eed markaasi shacabka soomaaliyeed danaya haya eh, dhinacyada horumarka iyo dhaqaalaha iyo dhisitaanka ciidamada saas darteed dadki waliki qobarada leyina eh, lagu yaabo inay dowladaha caalamka iyo fadaaniniyo eh, safara iyo cazuumaad iyo ku mashquulaan dowladda sacuudiga oo kale eh, safarkiin ku horeeyey usoo cazuumaadka helay haddana mar lamaad laga cazuumin dalkaasi sacuudi arabia marka armagos may lan fasira goor walahi una horta waliba eh, safare maka qiimayo hayna eh, bahowka safare maka qiimayo hayna Mhm.
Eh, waliba ha eh, dowladda sacuudi arabiya dowla miisaan weynka leh eh, arrimo oo bariga dhexe iyo wadame carabta khaasatan wadame maaragna ilaahay deeqda biyey wadame maaragna deeqda badanaaba eh, biyaas wadame carabta anka horumarka jaamacad alcarab dadka kajer khaasatan Eh, runtii eh, wadan eh, mahitis capacitisa leh Eh, haddii nagata musaacadaadka mahitisanka talagalaas eh, dowlada hoostadatan oo kale eh. marka runtii kala naqashada sacuudi arabia eh, masuubiyaasha maaragna eh, eh, eh, saameyn Mhm.
winga kaletanka maaragna wal eh, mucaawinaha laku hela ama kana eh, mahitisada dadkan oo maaragna eh, shaqo la-aanta in shaqooyin lagu abuuro sida hadda kahorba xukuumadii ama kale eh, eh, mahaytiisa madaxweyne eh, xuseen sheekh oo hore ee siduu Soomaaliya cilaaqaad iyo xiriir uu ku suubiyay marka runtii arrimoodaasi wal wal intii la ku bedeli doono iyo marne socdal ahaan eh, la file shaqaaleyntii hidda sida bilaanta oo kale la doofiyay iyo mahaytiisa cilaaqaadkii kale oo mahaytiisa hay shaqaalaha oo marne lagu qoraayo wadankan gudaashay so wadankaas un ku shaqeeya walyaabo kale oo marne dhaqaaladan ku baahan yihiin wadankaas in waarne ku taakulay sida miisaaniyada ee maarne dalka inuusa dhowr bilood ama dhowr sano inuusa kaba maaragna defiska ama kaga maaragna walaa dhiman miisaaniyada aynu ku dhiman intii la kabo soo maarna in hella ciidamada mashaaraad iyo walsaas camale marka arrimo noocaasi ee markii safarkii hore iskugu qaybgalay maaragna laka gorfay runtii in arrimogaas baakin ahin laakiin una waliba dember maka qiimayaan ma in safar badadi maraana way fadaana safar badad oo muxuna in maaragna wal oo la taabado kornjeena okay marka eh, dhinaca kale magaalada nairobi eh, ilaa iyo sideetan xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya walinka ka dhawaaqina eh, xisbigan kamaga daran eh, hore socod eh, marka xisbigaas eh, magaalada nairobi lankaga dhawaaqi iyo fadaayaniyo hore socod sheegan may lan fasiri karo eh, xisbigaasi waxaan su-aaleedan fayl xisbiyadan horta waliba ahaa maykaalase maamul goboleedyada markii la dhisaay Mhm.
qaabka hata maamul goboleed dhismi soomaalida leey maaragna dhisi yani soo walilaka dhisaya mahayt maamul goboleed soo maaragna wadankun qaabshi iyo qaab degaan wadaag ama qaab oo maaragna mahaytusa geographical walana saab kormalarne qaab qabiilada laka dhisi iyo qaab wal kula rooro dadka bashi wal kula rooro Mhm.
marka runtii xisbiyada una noocay camal ay dabaqohayaan maadaama aan la hayna magaalajooda maamul goboleedyada markii la suubiyayo wal nidaam oo dastuuriya maamul goboleed hal diso ay leedahay qaabka la dhisowna tasha nidaamka dastuuriga ee masharaxaana sida oo kale hata xisbiyaalka may ka haalatay toddobaatmay xisbo in maaragna magaalada muqdisho ay ka furan yihiin bamaantiyo barshona lacag ka suubi maaytis nairobi lay lamid yahay maaragna wataasna waa yihiin maaragna meela lamadata in xisbiyaalku iyo idin xisbiyi oo maaragna qaab qabiileed nisgaashan bursadaha agowti laakiin mahaytis nisbedelo doono xisbiyi maaragna siyaasadeed leero laakiin qaab qabiileed iyo coalition siyaasadeed xisbiyi oo maaragna isbahaysiye qabiileed maaragna suubsadahayaan waay marka runtii xisbiyada dictaatooyinka caalaya nidaamka xisbiyada walmarsii baarlamaanka xukuumadaha gudbiyada baarlamaanka walmarsii sharci ku yaala sharci nidaam xisbiyada xisbi nidaam isku dhismo laakiin kulli maa qofku walaagu isu fado isu waayo xisbi suubsada iyo mucaarada nagade hati dadka xataa sheego hayda waa dadki dhabaa dowladda ansixiyey xukuumadda ansixiyey xukuumadda kheyr ansixiyey oo united muslim maaragna tiro badan oo mahaytiisda oo oo maaragna kansaxi parliamentarianka Okay.
Eh, maxaa ku wareegna wal lama bilood saddex bilood eh, maxaa ku wareegna in xisbo dhisaan walaaga kalafi runtii walaagiyo markaas ansixiyeen kuwaaya ama runtii walaagiyo kudanayeen kuwaaya qof kasta laakiin waqtigaa la roog laakiin waqtigaa la roog profesore shalfadheedoobkii baarlamaanka haddii hiri mama haynayni deegaanada laakudooradii iyo sicdano shacabkii iyo mas-uuliyiintii iyo meelasayla kulamanoo xaalada deegaankaas ilan walba mas-uuliyadda laan eegmed inio seedaan mase ini nairobi oo xisbi iyo seedaan yaa haytay
wallahi hayti in iyo maadna barnaamijka in deegaamada iyo kanagadan maadaama dadkaasa baarlamaanka kajara iyo aqalka sareba wala laku dhisay dowlad goboleedyada laku dhisay runtii dad oo qaasho bulshada maaragna rabitaansharka kooya ka jari marka dhammaantiyo in maaragna abaay koyna laakiin boqolkiiba konton plus in maaragna kooyan deegaanadii waa kanagadan hayti laakiin walmoode oo la barariya jirta dadkun xildhibaanada ah inti lan doorana deegaankii walaakiyiriin ma aragaw ilaa afartii sano ku dhamaato ma aragaw markii afartii sano hadhow dhamaado ay doorashooyin kale la gala leerowle may ka aragaasi deegaanadii iyo dadka maana xusbiyeysadaan ala kursiga ka nagadeersade leyin leyla aragee maayana afartaas sano malka talada ma aragaw marka dadka cusub jiilka cusub dhalinyarta haytay lagu hamiyahay in maaragna baarlamaanka boqolkiibaata ilaa iyo maaragna afarta milyan aban ka jiraan ama konton oo baana maana inqaldanayna oo dad cusub oo dhalinyaro ay ka jiraan nafsi shaygoona may leedahay reene jidkii dadkii hore falan lee reen marka way ka hadashay kursigaas lankii koroob ingusu maarna isku mid le isku jihadoo le walan qaado marka wala la yaabo mae wala caado naqati dhaqan naqati baarlamaankan soomaaliya waaye marka
eedeeda mahadsanti kaasoli baahay afhayeenka golaha qoyaanada koonfur galbeed soomaaliya ee profesor fosi cabdinuur eeda mahadsanti profesor